nin hubaysan ayaa dilay saddex askari oo booliis ah iyo qof u shaqaynayay shirkad gaar loo leeyahay oo dhinaca ammaanka ah maalintii shalay dhacdadan ayaa ka dhacday aagga diblomaasiyiinta ay ku badan yihiin ee magaalada ugu weyn dalka tanzaniya ee daarusalaam ka hor inta aan isna lagu toogan albaabka laga galo safaaradda warbixinta wakaalada wararka ee reuters ee ka qortay arrinkaasi waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o eda ibraahim xasan daandorey muuqaale fidiya oo la soo dhigay internetka oo sida muuqata ay duubeen dad dhacdadaasi kala socday dhismooyin ku yaalla kasoo horjeedka safaaradda faransiiska ayaa muujinaya nin hubaysan oo gudaha u galay halka laga ilaaliyo ilinka safaaradda faransiiska waxaana rasaas ay isweedaarsadeen ciidamada booliiska iyo rag u muuqday inay ka tirsanaayeen ilaalada safaaradda booliisku waxay sheegeen in ninka weerarka geystay uu markii hore laba ka tirsanaa ciidamada booliiska uu ku toogtay bastoolad meel isgoysa oo halkaasi ku dhow kadibna uu qoray ka soo qaatay mid ka mida booliiska uu dilay isagoo u jihaystay dhinaca safaaradda faransiiska oo dhowr boqol oo mitir oo keliya u jirtay kadib wuxuu bilaabay inuu rasaas huwiyo ilaaladii safaaradda uu gudaha u galo dhismo yar oo ay adeegsadaan ilaalada halka laga galo safaaradda madaxweynaha tanzaniya saamiya suluhu xasan ayaa fariin ay soo dhigtay twitterka ku sheegtay in markii dambe qofka weerarka geystay la toogtay xaaladuna ay caadi ku soo noqotay iyadoo tacsi u dirtay qoysaska askarta geeriyootay taliyaha tababarada iyo howlgalka ciidanka booliiska tanzaniya liberatus sapas ayaa waxa uu ku sheegay fariin lasoo dhigay bogga twitterka booliiska tanzaniya in lix qof lagu dhaawacay weerarka kormeeraha guud ee booliiska tanzaniyana simon siro oo waraysi siinayay telefishin maxalli ah ayaa sheegay in ciidamada booliiska ay baarayeen qofka weerarka geystay iyo sababta ka dambaysa waxaana uu sheegay inay suurtagal tahay in weerarka uu xiriir la leeyahay doorka tanzaniya ee la dagaalanka argixisada ka howlgasha dalka ay dariska yihiin ee mosambique halka oo ay tanzaniya u dirtay ciidamo bishan si ay uga mid noqdaan ciidamo isku bahaystay inay ka caawiyaan mosambique la dagaalanka kooxda islaamiga ah ee ka dagaalanta dalkaasi masar sabas ayaa sheegay in weli ay ku howlan yihiin xaqiijinta dhalashada ninka weerarka geystay iyo in falkaas uu xiriir la leeyahay argagixisada safaaradda faransiiska ee daarusalaam iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa dhacdadani durbadiiba ka hadlay
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandorey oo noo soo koobayey warbixintii wakaaladda wararka ee reuters